baarlamanka galmudug horta dhammaantiis waa ammaanayaa hawshii ay qabteen oo ay uga shaqeeyeen oo senatarada ahaa hadee galmudug oo dhan waa ku ammaanan hortii iyo baarlamanka iyo shacabkaba waxaa kaleetoon ammaanayaa guddigii doorashada ee dowladgoboleedka galmudug oo iyaga laftarkoodu qayb aada u libaaxa ka faafay marka baarlamanka shaqada uu qabtay shaqo la heli kara ma ahayn runtii waana baarlaman dhisan oo oo runtii habaysan oo ismaqalkooda iyo wada shaqayntooda ay aada boqolkiiba boqol ay tahay sidaa ay u shaqeeyeen oo ay usoo saareen sanataradii si degdeg ah oo aanay ciday kaga dayaan alla arag ayaana laga garan karaa waa tahay maanta waxaad soo gudbiseen oo aada dhammaystirteen doorashadii xubnaha aqalka sare dhinaca kale warar waxaa suuqa ku jira ah in qaramada midoobey ay diidan tahay cabdi qaybdiid bal ka waran ka galmudug ahaan warkaas maxaa xoogo ka hesheen
annaga runtii waxaa annaga naga qusaysa qof muwaadina oo soomaaliyeed oo aan nabal dhihin markii hore qofrada lama rabo iyo qofrada lama rabo aan nabal dhihin oo naloo sheegin muwaadin la doortay ay doorteen baarlamankii weliba dhibcooyin badan iyo nambaro badan ku guulaystay oo ad badan helay annaga waxaan rabnaa in qaramada midoobey ay muwaadiniinteenna ay aada u qiimeeyaan rabitaanka shacabka iyo baarlamankana inay tixgeliyaan horta xogta ma jirtaahoo wax warqada idinku ma aragteen ama ma hesheen haddii aad tihiin baarlamaankii galmudug
annaga shaksiyan ka guddoon ahaan warkaas inaan maqalno moogiyo annaga nalooma soo dirin laakiin hadalla noocaa a maqlaayay laakiin annaga ka baarlamaan ahaan arrinkaana ma soo gaari waan gartay haddii arrinkaa uu dhawoobo oo si dhaba ay qaramada midoobe codsato in cabdi qaybdid ama shakhsiyaad kaleba laga saaro galmudug maxaa tilaabahood qaadan doontaan haddii aad tihiin baarlamaankii galmudug annaga waa gudbinay ka baarlamaan ahaan xilka naga saaraa baarlamankeena waa gudanay shacabka dadka ay rabaan inay doortaan ayaan horkeenna baarlamanka ciddii ay rabeen ayna doorteen kabacdina annaga waa gudbinay arrinkaas annaga waa naga gudba magarat
ugu dambayntii warar baa sheegaya in lacaga musuq maasuq ah la kala qaatay iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah wararka ku jira magaalada maxaa uga jawaabi lahaad guddoomiye annaga taa ma ana arkin ma arkin annaga ta waana uga gudbinay shacabka iyo baarlamanka intaba mana arag lacagtaas